barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhagaysan kara mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa arbaca bisha februari waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireen kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay mid ka mida macallimiinta afka soomaaliga ka dhiga jaamacadda camuud ee ku taalla magaalada boorama af carabigana waa ka ammaanaa soomaaliga waa ka ammaanaa hindiga waa hindina aad bay noogu dhowey laangaraa laga amaaday barasaab baa laga amaaday saaq baa wax badan baa laga amaaday carabigii marka waxaynu ka amaahnay qalin baa ka amaahanay saacad baa ka amaahanay sidoo kalena waxa aynu maqli doonaa qayb kale oo ka mid ah waraysi aan la yeelannay dhallinyaro samaysay idaacad f m ah oo dhigta kuliyadda injineeriyadda ee jaamacadda soomaaliya ee ku taalla magaalada muqdisho dhallinyaradan la hadalnaa waa barnaamij marka dhiirigelin dee dhallinyaradii dalkii maadaama burbur bal soo galay waxbaa la qabsan karaa waxqabsada hurdada ha laga kaco dadkan horumarka gaaray caqli kuma dheera karti kuma dheera waxbaad qabsan kartaa dhinacii heesahana barnaamijka kama marna
hodan heestaasay ku luuqaynayso goordho ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wasaaradda amniga gudaha maraykanka ayaa sheegtay in dadka la qabqabtay iyagoo doonaya in ay maraykanka ka soo galaan dhinaca mexico intii u dhexaysay bishii disembar ilaa janawari in ay hoos u dhaceen ilaa lix iyo soddon boqolkiiba taas oo muujinaysa hoos u dhicii ugu hooseeyey muddo sannad ah bishii janawari waxaa tirada dadka la xidhay iyaga oo doonaya in ay sifo sharci darraha kusoo galaan dalka maraykanka ay gaadhayeen saddex iyo labaatan kun toddoba boqol iyo toddobiyo lixdan qof halka bishii diisembara ay ahaayeen ilaa toddobiyo soddon kun oo qof
hogaamiyaha fallaagada dalka koonfur suudaan riyaag mashaar ayaa arbacadan booqasho ku jooga dalka masar si uu ugu booriyo hogaamiyaha dalka masar in uu taageero sidii loo dhaqangelin loo dhaqangelin lahaa heshiiskii nabadda ee la saxiixay bishii agost ee lasoo dhaafay ee lagu soo gunaanadayay khilaafka dalka koonfur suudaan toddobaadkii hore ayaa hogaamiyeyaasha midowda afrika ee kulanka ku lahaa caasimadda dalka etoobiya ee adis ababa waxay ka hadleen sida ay uga niyad jabsan yihiin fallaagada iyo dowladda koonfur suudaan in ay natiijo ka gaari waayeen dhaqangelinta heshiiska gaar ahaan dhisidda dowlad qaran oo ay dhinacyada oo dhami ku jiraan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayayna idinka imanaysaa caasha waxaan maqli jiray jaamacad markaan soo xasuusto dee saynis iyo waxyaabo lamida iyo dee dhakhtarnimo iyo waxyaabahaas miyaa lagu dhigaan jaamacad waxaa lagu dhigtaa wax waliba oo aadanuhu u baahan yahay inuu wax ka ogaado mas odhan lahayd dee af soomaaligaasaa laftigiisa ilaa jaamacadda lagu dhigtaa oo ilaa heer jaamacadeed la gaarsiinaya ilaa heer jaamacadeed marka oo af soomaaligiiyo tallaabsaday waxaana aad u xasuustaa tusaale ahaan allahum naxariistee gaariye abwaan gaariye baa wuxuu ka mid ahaa macalimiinta jaamacadda camuudna waxaan filayaa dadkii wax ka aasaasay uu ka mid ahaa dhinaca suugaanta kuliyadda lagu barto dee afka sidoo kale jaamacadda hargeysana wuxuu ku lahaa lectures oo iyana afka lagu dhigan jiray marka fasalkiisaas markaad soo fadhiisatid de waxaad ma garanaysa adoo saad afkiisa u daawan saad u xiiseynaysa af soomaaliga aad ku hadlaysid waqtiga ma dareemaysid waqtiga ma dareemaysid ma aha miya waxaa jirta fasalada marka lagu jira kalaasyada macalin maanta oo dhan markuu hadlaya ardaydoo dhan ay wada hordaan markuu yidhahdo casharka intaasuu noogu egya markaasuna ay nafta kusoo noqoto marka afka soomaaliga marka la yidhaahdo weliba marka ay dhigayaan dad sugaantii yaqaana oo abwaana ah ama aftahana ah markay dhigayaan waxaa laga yaabaa dad fara badan in ay af soomaaliga oo keliya ma aha laakiin waxyaabaha la fiirin waxaa ka mid ah sida hadalka uu isu haysto suugaanta sida uu dhisan yahay ilaa afka waa lagu hadlaa inta lagu hadla anaga hadda waxaan ku hadalnaa malaha kii ugu hooseeyey laakiin marka la dhaho waa la baranaya aad iyo aad wuxuu noqonayaa mid miisaan la culus oo Waxyaaba- macno ku fadhiya waxyaaba igu leebkan waxaa ka mid ah cabdiraxmaan guri barwaaqo oo kale Mm.
ayaa maalin intuu ii yeedhay waxbaan doonay inaan ka weydiiyo afka soomaaliga Haye.
wuxuu yidhi waraysiga qaad ay- waxaan filaya inay ahayd laba kun iyo tobankii meelaha Ha.
af soom- markaasuu yidhi waxaad igu waraysataa waraysiga qaadoo af soomaaliga warayso Haye.
markaasaan ku yidhi cabdiraxmaan maxaan kaloo kugu waraysan lahaa hadda markaasuu yidhi waa kelmadaha carabiga ka Markaasuu yidhi, ilaaliya "Waaya, bilow Haye.
markaasaan idhi "Een, luuqadda soomaaliga Ah.
yidhi u kaadi luuqad waa carabi Haye.
aan hadda maxaa isticmaal kasu yidhi af labada kelmad waan isticmaali jiray laakiin af iyo luuqad kuma kala duwanay aad iyo aad marka dad fara badan ayayse weli u kala soconayn oo u haysta afka soomaaliga inuu yahay aad iyo aad Een, brofesor daahir maxamuud xaddi isaguna waa bare ka tirsan jaamacadda camuud ee ku taalla magaalada boorama wuxuu dhigaa suugaanta iyo dhaqanka wuxuuna ka sheekeynaya afka soomaaliga iyo qiimaha uu u leeyahay in jaamacadaha lagu dhigo wariyaha v o a hashim good ayaa waraysigan la yeeshay waxaa maanta haddaba jaamacadda camuud markii aynu bilownay sanadkii ugu horreeyey shan iyo lixdankii arday ugu horreeyey ayaa gudoomiyaha jaamacadda camuud u qaatay go-aan geesinimo leh iyadoo xitaa raggii caddaanka ahaa ee maraykanka ahaa iyo kuwii kale ka yimida yurubba iyo ingiriiskuba ay nagula taliyeen af soomaaliga inaan bilaawno waxaan maanta halkani in, eh, uga ducaynayaa eh, maxamed xaashi dhamac oo ayaa anigu waanu qoray een, koorsadii u horreeyey ee heer jaamacadeed laga laga dhigo taasi oo inaga faa'iidaysteen markii dambe oo sugaantay naxwahaba labadii baan qoray marka waxaa naga faa'iidaystay jaamacadda hargeysa oo isagu ka dhigay jaamacadda burcaan maraj ka qaadatay oo ilaa iminkana laga dhigo Ee, waxaa noo yimid dee qolooyinkaas een, een, jigjiga waxaan aad ugu ammaananay haddaba dadkii markaa sagaashan iyo sagaalkii markaan qaadanay jaamacadihii naga dambeeyey ee iminka sameeyey in taxasus gaadhay baan aad u hambalaynaya fariinteedi waxa weeye n- ninkii horseeday een, eh, balwada oo cabdisinimo la odhan marka waxa kaa dhaca wuxuu wuxuu yidhi wixii la qoraa quruumaharee muxuu hadalqaaye leeyahay fariinteedu waxay tahay in dalinta s- soomaalidu ee iskuullada dhigatay ilaa heer intermediate iyo kuwa ku shaqaystaaba iyo dadka waxgaradka ah in la qoro suugaanta dhaqankeenii la qoro gebageenii la qoro mamaadeedii lana qoro murtideedii la- carab jarqaynta la qorto ee, wax kasta la qoro Ee, Professor Daahir Maxamuud Xadi maxay faa'iido u leedahay in suugaanta lagu barto jaamacadaha iyo macaahidda maxay dadka faa'iido u leedahay
horta afafka oo dhan baa lagu bartaa een, een, een, suugaanta af ingiriiskaa lagu bartaa af carabigaa lagu bartaa waa inay naga horreeyeen dadkaasi inay ku bartaan markaa suugaanta waa labo mid laydhaa tix iyo tiraab tiraabtu waxa weeye waxaani marka horeba cashirka lagu qaadanayo ee sayniska lagu qaadanayo juqraafiga lagu qaadanayo biologiga lagu qaadanayo aya ee irkaha lagu qaadanayo ee badda lagu qaadanayo waxa weeyaan tiraabta taasi ayaa laydhaa iyo taasoo a- aad ku baranayso marka u dambaysa af soomaaliya nuclear science afku marka qoraalka luqadda la localize gareeyo la degaameeyo ayuu qofku bartaa haddii kale iminka markaad cilmiga iyo eriyada marti ka tahay sida iminka geerishadoo kale ay afka uun ku hadlayaan af soomaali laanin afkii geerishka iyo baabuurta aan la soomaaligarin la degaameyn ninku weli dibaddu ka yaalla horumar bay keenaysaa waxaan ognahay in noofallo badan lagu qoray marka tiraabta noofaliskaa lagu qora sheekooyinkaa lagu qora saxaafaddaa lagu qora watanna waa tiraabaan ku hadlayna laakiin sugaantu waa heerka ugu sarreeya kelmadaha ugu adag ee ugu qurux badan sida la isugu daro geedahoo dhan baad ka qoleyd galoolku galoolka maxaynu siinaa muxuu u yidhi umaan odhanayna hadduuna faa'iido badan lahayn muxuu ninka la idhahdo barradaas Dhul- dhulku wuxuu galay iyo wuxuu gudo Gari- gasiirad ragays bax- guud baxay ee go'doon ku noqdaa dhul garanaye gaadniin iglan gooran- goosan kari mayse galoolka maxaynu siinaa galoolkani madawaa su-aashaan baad buug ka qoraysaa waxaad tidhi af soomaaligu waa daa' weye inteed ku qiyaasi kartaa laakiin si- sidan ay afafka kale isku dhex galeenna waa sidii
soomaaligu waxa weeye waa afafka dabeecaddiisa naxwe iyo siduu dhaqankiisa ay adag yihiin sida uu isku fu- waa afis fulfula soomaaligani intaasoo qurumoodoo dad ba isku soo dhiidhiibayay ilaa iyo afkan s- iminka em, fartan eh, ku qoran eh, nimankan eh, faraacinta waxaa waxaa ku qoran iyo xuruufta lagu qoranay waa waa af soomaali way turjumaan nimanka masaaridu taasi waa caasha iyo timiro oo awrkii hogaaminaysa taasi waa eh, asli oo mm, gurigii samaysanaysa marka een, farahaasoo dhan marka waxa weeyaan wuxuu la dabeecad ahaa afso- af carabigii gaboobay ee kan casriga la qoray fusaxa aan ahayn ayuu la dabeecad ahaa waxna way kala ammaantaan la- af carabigana waa ka ammaanaa soomaaliga waa ka ammaanaa hindiga waa la- waa hindina aad bay noogu dhoweyd laangadhaa laga amaaday barasaa baa laga amaaday saaq baa wax badan baa laga amaadeeya carabigii marka waxaynu ka amaahanay qalin baa ka amaahanay saacad baa ka amaahanay wax badan baynu ka amaahanay iyaguna waxay naga amaadeen faruur bay naga amaadeen haddii alla kuu rooyahay ari bay naga amaadeen xasjaqn baa ka qoray oo asarto ay la yaabtay marka dadka afkee naxwihiisu adag yahay waxaa u dhib yaraata afafka kale si aas easy ku barana sawaaxiligu waa af naxwihiisu jilicsan yahay marka markuu afka kale ay bartaan waxaa laga garanayaa inayna sidii ugu keeni karayn way koodii baa jilicsan laakiin dad waxugu adag afafka la qoro oo afafka lagu hadlo afka shiinaha iyo af soomaaliga iyo dadka indha yarta ugu adag
brofeer daahir maxamuud xadii oo wax ka dhiga jaamacadda camuud oo aanu ka waraysananay afka soomaaliga iyo waxyaabaha kale ee afka soomaaliga uu qaniga ku yahay aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaynaa daahir maxamuud xadii oo nagala qayb gelay barnaamijka dhallinyarada maanta waad mahadsanta aad u mahadsan wariyaha v o a xaashim goodoo dee borum kusoo waraystay caasha markaan dhegaysanaya hadda een daahir maxamuud xadi haye waxaan is iri adna malaha waxaad u dhuran doontaa adiga iyo ismaaciil iyo inteeda la mida inaad afka soomaaliga dhigtaan haye ilan maalin kasta markaad luuqad kale aad wax kasoo turjumayso markaad luuqad kale baranaysaad luuqadaadii xataa dib usii barataa haye markaad maalin kastaad raadinayso war ereygaas maxaa af soomaali lagu yidhaahdaa ood raadinayso haye marka marka ugu dambaysa malaha macalimiin sugaan u dhooran doonaa markay ugu yaraato macalimiintiin way kala yaro badan taho adigu meelo badan baad macalin ka noqon oo weli baan ku xusuusiyey daahir maxamuud xad wuxuu ahaa weriye ha ama weriyo ahaa weriyu ahaa oo weli baan kugu sii daray Haye.
ismaaciilo wuxuu ahaa markii ugu horreysay ee layga qaado cod inaan idaacad ka hadli karo haye ninkii faallada ugu horreysay bixiyey yiri waxay leedahay cod mudiici waa xusuusta ilaa hadda ma ilaawin macalimiin baa meesha isugu soo Aad iyo gashay aad.
maan ogeyn ilaa xidhiidhka ah inuu ka dhexeeyo waa taa waa sababtan usoo qaatoon yiri een, mala waxaan u dhammaan doonaa inaan macalimiin suugaan noqono mar kale duhur wanaagsan ismaaciilo weli waxaan dhex muquuranaynaa arrimihii waxbarashada gaar ahaan ardayda jaamacadaha wax ka barata jaamacadaha soomaaliya inta badan waxay ahaan jireen in- waayadii hore marka intaan ogaa inta isku inta la tago ba wax lasoo dhigan jira laakiin arday wax curisa oo wax samaysa kolley anigu taariikhda ma maqal haye haddaad adigu ogtahay ma ogi xiliyadan dambe waa wixii hore o dhan waa qobaa la yidhi ah wixii oo dhan waa la qubay oo ardaydii waxay la imaanayaan fikrado cusub inkastoo meelmarinteeda iyo fulinteediina ay haddana howl kala tahay laakiin waxaa muhiima in ra'yigii lala yimaado oo fikraddii lala yimaado marka arday wax ka barata kuliyadda injineeriyada ee jaamacadda soomaaliya ayaa waxay hirgeliyeen idaacad f m haddaba dhegeystayaasha waxaanu kusoo dhaweyneynaa qayb kale oo kamid a waraysaan la yeelanay qaar ka mid a ardaydaasi oo kale ah maryan ibraahim cali cabdulaahi axmed xaashi iyo khaalid axmed cali wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabduleeh ayaa weydiiyey halka laga dhegeysto f m ta ay sameeyeen Ee, hadda waxaa laga dhegeystaa magaalada muqdisho Ee, haddaa hal mar dib ugu laabto ee, baratikaalka ee seminaarkii noo socday wuxuu bilaabay maalin talaado ah saddexa janaayo wuxuu soc- ilaa wuxuu socday toban iyo saddexda bisha janaayo waxaa ku nu- nagu soo bandhigay boodad bood oo firaaqo ah oo sidii loo shiilaa resistarada sidii loogu shiilaa haa kabasitarada ee, phase one waxaa ku baranay boodh fidhaaqa ah oo sida loo shiilo iyo weyiga loo marayo dib waxaa raadiga keligiis ma sameyn waxaa sameynay ee, jaajaro shaqeynayo aa ku guuleysanay maalintii u dambeysay aana kusoo bandhigin jaajarada moobeelada ayagoo jaajarkii jaajarkii iyo jiko isku jiro oo iswato oo hal mid ah aa ku sameynay anakaa sameynay iyo raadiyaha Ee, kabacdi waxaa kusoo bandhignay xalfadda jaamacadda ee qabanaysay oo xalfad oo loo qabtay ee seminaarkaas soo dhammaadan lagu guddoonsiiyey shahaadooyin lagu soo bandhigana waxaa ii dambaysa meesha dog laakiin inaad jaajarka samayso iyo tiijikadeed weliba sa- see ay maxaa idinka caawinaya qalabkaas qalabkaas waxaa naga caawiyey injineer maxamed khaliif xaashi oo oo ka keenay dalka shiinaha afamkan awoodiisu intee bay la-eg tahay haddase maxaa laga sii daaya haddii uu daaraya efonkan waxaa laga sii daayaa ee, awooddiisa horta waxay gaarsiinsan tahay laba boqol oo waad resistarada aan ku xirnay laba boqol oo waad ayay ahaayeen Ee, waxaana laga dhageystan karaa ee, magaalada muqdisho iyo xawaaraheeda oo dhan Ee, intaas ayay awooddiisa dhan tahay oo- maxaad maxaa ka sii daysaan hadda
Ee, nio hadda waxyaaba barnaamijyo badan baa laga sii daayaa oo dee soo gelaya ee, oo dhiirigelinno ah oo dee ummadda wa- waxqabay qabsan kartaa waa ka waxa aan soo saarnay arka ah ayaan een, kasii daynaa arrimaha jaamacadda iyo waxaa dha- dhalinyarada la hadashay ha dhalinyaradan la hadalnaa waa barnaamij marka dhiirigelinta dhalinyaradii ee, dalkii maadaama burbur bal soo galay ee, waxbaa la qabsan karaa ee, wax qabsada hurdada ha laga kaco dadkan horumarka gaaray ee, caqli kuma dheera karti kuma dheera waxbaad qabsan kartaa marka inuu qofka aamino oo uu dhaho waxbaan qabsan karnaa ee, un baan ugu badan waxyaabaha wadda qaban marayna ugu dambeyn de gabdho badan baa barta culumtan engineering computer science i t da meelo kale laakiin waxaa la yidhaahdaa kuma badnidiin wiilashaadi kaa badan marka maxay kaaga dhignayd eh, in habluhu bartaan eh, cilmiga la xiriira farsamada ma- ma ku talin lahayd walaahi maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo gabar ah weliba computer science barto inaa wiilal laf tartamo gabdhaha sideedoo kalean waxaan kula dardaarmi lahaa inaysan dhihin cilmiga i t wiilasha iska leh waxaan leeyahay soo baxa gabdho waa la horumaray i t wiilasha ma lahan wiilashaan magaalada iska qabsaday aan iska dhicin oo magaaladii aan la galno
waryaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu ahaa oo dhallinyaradaasi kala sheekaysanayay jaamacadda qaybta injineeriyadda dhigata mawjad f m oo ay sameeyeen iyo halka laga dhegaysto haatanna waa hodan badbaado iyo jacaylku miyuu hadlaa
caash xagaad ka keentay
gabadha aad bay ismaaciilow ii dhaqaajisay maxay tiri intaan adiga kula hadlayay haddaan dhagaxyada u heeso barbaahaay odhan lahaa ereyga ereyga kale ka sii muhiimsan waxa haddaan dhirtaba u heeso xataa ubax baan ka heli lahaa laakiin adiga waxba lagaama hayo laaya hadda talow talow qofka muxuu ku jawaabay kolley wuu hadla ma aamusne ereyga meel looga jawaabo ma laha waa waa la xirmiyaa qofku waxaasoo tusaalayaal loo soo qaatay waa la qafilay meel looma soo
waxaa tahay hodan badbaado codkeeda macaan ayaanu ku dhagaysanayna heestaasi jacaylku miyuu hadlaa ismaaciil Een, waxaan filayaa dhinaca ciyaaraha ayaa dhegeystayaal badani ay haatan dhigaha u raaricinayaan oo ay leeyihiin een, xaggee baa la maraya marka eh, axmed cali sheekh ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna ee kooxda leicester city ayaa waxa ay sii xajisatay hoggaankeeda horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kadib markii laba iyo eber ay ku garaacday kooxda liverpool oo ay marti qaaday kooxda leicester city waxaa labada goolba u dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi iyo dalka ingiriiska jemi vardi arsenal ayaa waxay ka sii degaysaa kaalimaha hore ee horyaalka premier leaga kadib markii barbardhac kale lagu qabtay ciyaar ka dhacda garoonka emirates oo kooxda southampton ay kula ciyaartay arsenal ayaa waxay ku dhammaatay eber iyo eber waxaana arsenal iminka ay fadhiisatay kaalinta afraad iyada oo leh afartan iyo shan dhibcood waxaana ay isku dhibca yihiin kooxda tottenham oo dhinaca goolasha kaga horraysa ciyaarihii kale ee dhacna kooxda manchester united ayaa waxa ay soo bandhigtay mid ka mid a kulamadeedii ugu wanaagsanay ee horyaalka iyadoo saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda stoke city oo garoonka old trafford ay kula ciyaartay kooxda man united ayaa waxaa goolkii ugu horreeyey u dhaliyey ciyaaryahan jesse lingard waxaa labiyey antony marcial waxaana soo gebagabeeyey wayne rooney oo dhaliyey goolkiisii toddobaad tan iyo markii uu bilowday sanadkan cusub ee laba kun iyo lix iyo toban kooxda manchester united waxa ay weli ku jirtaa kaalinta shanaad iyadoo shan dhibcood ka dambaysa kooxda arsenal oo kaalinta afraad ku jirta ciyaarihii kale ay dhacna kooxda manchester city ayaa waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga soo adkaatay kooxda sunderland oo goolal badan oo ay heshay iska khasaarisay kooxda norwich city waxa ay martigelisay tottenham hotspur waxaana lagu garaacay saddex gool iyo waxba crystal palace ayaa waxaa garoonkeeda ku garaacday kooxda a f c bournemouth oo labiyo hal kaga adkaatay kooxda west bromwich albion ayaa waxay dhalisay gool daqiiqadii sagaashan iyo labaad ee ciyaarta iyadoo barbadhac gool iyo gool ah la gashay kooxda swansea city sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier league ah ayaa dhici doona caawa waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan everton oo martigeli doonta kooxda newcastle united iyo watford oo garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda chelsea kulamo ka tirsan horyaalka serie a dalka talyaaniga ayaa iyaguna dhacay xalay waxaana kooxda es roma ee laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda sosuolo oo markaasi ay u marti ahayd dalka sbain waxaa caawa dhici doonaa kulan xiise leh oo kooxda barcelona ay ku martigelin doonto kooxda valencia ciyaar ka tirsan koobka dalrey ee dalkaasi waana lugtii koowaad ee ciyaartani kooxaha barcelona iyo valencia ayaa waxa ay ka mid yihiin afarta kooxood ee isugu soo haray samafinalka koobka dalrey ee dalka sbain dhinaca kale horyaalka dalka talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaa is arki doona kooxda fresinon oo martigelin doonta kooxda bolonya imbolina waxa ay la kulmi doontaa naadiga udunese karbi waxay u safri doontaa kooxda fiorentina atlanta ayaa waxay aadi doontaa kooxda helas verona inter milan iyo kieva verona ayaa ku ciyaari doona garoonka kooxda inter milan juventusna waxa ay martigeli doontaa kooxda genoa juventus waxa ay badisay laba iyo toban kulan oo isku xigta oo xiriiri horyaalka dalka talyaaniga kadib markii ay ku bilaabatay sii liidata kooxda lazio iyo kooxda napoli ayaa isku arki doonaa kulanka ugu xiisaha badan ee caawa dhacaya balermo iyo ac milan ayaa kulmi doona samadoria iyo torinona waa ay is arki doonaan dhinaca kale tababarayaasha kooxaha arsenal iyo southampton ayaa waxaa xalay dhex maray isku dhac kadib markii ay dhammaatay ciyaartii labada koox ku dhex martay garoonka emirates oo ku idlaatay eber iyo eber macalinka kooxda arsenal arsen vinger ayaa markii ciyaarta ay dhammaatay kadib waxa uu la hadlay garsoorihii ciyaarta lee mason isagoo ku yidhi mar walba sidan ayaa tahay oo markaasi uula jeega sida la sheegay inuusan ku qanacsaneen habkii uu ciyaarta u maamulayey hase yeeshee macalinka kooxda southampton ronald kuman oo maqlayay hadalka winger ayaa waxa uu ku yidhi maya adiga waayo qofka mar walba sidan ah macalinka kooxda southampton ronald kuman ayaa waxa uu winger ku yidhi waxaad hesheen toban fursad oo aad goolal ku dhalin karteen ma aadan dhalin markaasna waxaad eedaysaa garsooraha xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh baa dhinaca ciyaaraha nala socodsiinaya caashay dee gabagabada idaacaddeenu sii taagannahay marka dee hees wanaagsan baad markii dhow noo soo qabatay
waa hees wanaagsan waa runtaa sidaad sheegtay ismaaciilow laakiin ah, aman ku habboon tahay bal in heesta horta la maqlo oo dadku ay nala qiraan in heesta wanaagsan tahay inay annagana la wanaagsan tahay haye haye marka dhegeystayaasha balan qadar u saaro kadib aan kusoo noqono hees kale ayaynu haddaba dhegeystayaasha u soo saari doonaa haatan hadaynu heestii hore aynu noqotay mid aad dadku uga heleen marka heestan cusub waxaa la yidhaha wardoon bal waxaa la raadinayaa war baa la raadinayaa oo jacaylkii ayaa la baadigoobayaa marka inanta ayaa garnaqsanaysa oo leh bal hebelow ma garanaysa halkaasaan kaa raadiyey ama jidkaasaan kaa raadiyey ama jidkaasaan kaa doonoo kale marka heestan cusub ee wardoon
heestaasi wardoon waxay gabagaba u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayay idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada kusoo noqonayno saacadda markay tahay afarta galabnimo xaggiinna intii ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.